maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay tobannaan ruux ayaa ku shahiiday kuwa kaana ay ku dhaawacmeen duqimo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay marinka godoonsan ee khaza waxaa waliyaalkiisa kasii soconaya duqeymaha yuhuudi ee ka wada marinka godoonsan ee khaza waxaanay saacadii la soo dhaafay maanta fuliyeen duqeymaay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen gelinkii dambe ee arbacadii maanta ciidamada yuhuudda duqin aad u xoogan oo xagga cirka ayay ka fuliyeen xaafadda shajaaciya ee ku taala waqooyiga marinka khaza halkaasoo ay ku dileen lix ruux oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawaceen sidoo kale ciidamada yuhuudda duqin mida lamida ayay ka geysteen isbitaalka kamaal cadwaan dad badan ayaana ku shahiiday kuwa kalena ay ku dhaawacmeen guud ahaan arbacadii maanta duqeymaha ay ciidanka yuhuudu ka geysteen marinka godoonsane khaza waxaa ku shahiiday labaatan toddoba ruux oo shacab ah tobannaan ruux oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar gaarajisina ayaa ka dhacay dalka maraykanka kaasoo geystay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wararkii naga soo gaaraya waddanka maraykanka ayaa waxay ku waramayaan in deegaan ku yaala koonfurta waddankaas uu ka dhacay weerar gaarajisina oo geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka luusiiliya oo halka uu ka dhacay weerarka ayaa waxay warbaahinta u sheegeen weerarkanu si gaar u beegsaday dad dhigaya dabaaldega sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka dad goobjoogayaala oo ku sugnaa goobta uu ka dhacay weerarka ayaa waxay sheegeen in darawalkii kaxinaya baabuurkuu kasoo degay gaariga kadibna uu halkasi ka geystay weerar rasaaseedna uu khasaare kala duwan sababay isaga iyo booliiska ayaana waxaa dhex maray israsaaseen in muddo a socotay waxaana halkasi ku dhintay toban ruux oo iskugu jira kuwa ay rasaastu haleeshay iyo kuwa gaariga la jirsiiyey halkii ay dhaawacmeen soddon ruux oo kale waxaa sidoo kale halkaas lagu dhaawacay laba ka mid ah booliiska deegaanka kuwaasoo ay haleeshay rasaasta fuliyaha weerarkani zeleliski ayaa sheegay in sanadkan cusub ee labada kun shan iyo labaatanka ay sii xoojini doonaan dagaalkii ay kula jiraan ruushka madaxweynaha ukrein valadimir zeleliski ayaa ku dhawaaqay habeennimadii talaadada in waddankiisa uu sii wadi doono dagaalka sanadkan hadda bilowday ee labada kun shan iyo labaatanka si loo gaaro guul aan hadhu ku gorgortami karno marka la iskugu yimaada miiska wadahadalka si loo soo afjara dagaalka ruushka ee madaxa la galay sanadkii afraad waa sida uu hadalka u dhigaye zeleliski wuxuu sidoo kale carabka ku dhufteen dalkiisa uu sameyni doono wax walbo awooddiisa sanadkan labada kun shan iyo labaatanka si looga hortago qulqulitooyinka ciidamada ruushka ee faraha kulul ku haya gobollada dalkaasi waxaan rajaynaynaa in sanadka labada kun shan iyo labaatanku inoo noqdo sanadkeena sanadkay ukreiniyiintu guulaysan lahaayeen waan ognahay in nabadda aan hadiyad ahaana loo siinin laakiin waxaan sameyni doonnaa wax walbo awooddeena ah si aan u joojinno ruushku aan usoo afjarna dagaalka tanina waa wax mid kastoo anaga naga mid ah u rajeynayo ayuu zeleliski hadalkiisa sii raaciyey dagaalka u dhexeeya dowladahan ruushka ee ukrein ayaa looga hala sii galaya sanadkii afraad oo xiriir ah iyadoo ay dadka qaar sheegayaan in sanadkan cusub ee labada kun shan iyo labaatanka uu soo gabagabooyi karo kuwo kalena sheegaya in dagaalka uu sii dabadheeraani karo si kastaba madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka ayaa wax uu ka dhawaajiyey inuu ku dadaali doono inuu soo afjaro dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein dowladda efragosta ayaa ku dhawaaqday in ciidamada faransiiska iskaga baxayaan waddankooda madaxweynaha dalka efragost ayaa maalintii talaadada ee shalay ahayd waxa uu sheegay in ciidamada faransiiska ay ka bixi doonaan dalkiisa oo ka mid ah dalalka dhaca galbeedka afrika khudbaduu dhammaadka sanadka jeedinaya ayaa wuxuu ku sheegay in dadka reer eforkosti ay tahay inay ku faanaan casriyiinta ciidamadooda qalabka sida isagoona raaciyay inay go'aansadeen in ciidamada faransiiska ay ka baxaan dalka dowladda faransiiska ayaa waxay duulaana militari ku joogtaa waddamo dhaca galbeedka iyo bartamaha afrika waxaana iminka lagu waramaya in ciidamada faransiiska ee ku sugan waddamadaasi ku yimaadeen nusqaan aad u weyn dalalka dhaca galbeedka afrika ayaana waxay bilooyinkii lasoo dhaafay ku dhawaaqeen in faransiiska iskaga baxaan waddankooda tani ayaana ah fursad kale oo ay dowladaha shiinaha iyo ruushka iskugulug fidin karaan dowladahani ugu dambeyntii dowladda shiinaha ayaa ku dhawaaqday inay mideeni doonto dhammaan dhulweynaha shiinaha madaxweynaha dowladda shiinaha ayaa waxuu shaaca ka qaaday isagoo jiidinaya khudbadiisa sanadka cusub inaysan cidna ka hor istaagi doonin dib u mideynta dhulkooda iyaga hadda ka maqan maamulka taiwanna iyagoo iskeeni doonaan dadka labada dhinac ay marin biyuudka taiwan waa hal qoys cidna ma jebini doonto ayuu yidhi isagoo sii hadlayo ma jirto cid bedeli karto wax kastoo taariikhi ah oo la doonaya in lagu mideeya qaranka ayuu intaas sii raaciyay madaxweynaha shiinaha xukuumadda biijin ayaa waxay ku howlan tahay inay dib u soo ceshato dhulka taiwan iyadoona biilooyinkii lasoo dhaafay taiwan ka sameynaysay dhowlatusi militari wararka caalamka dhegeystayaal la caawa waanaga intaa